kusimaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay james swon oo ay weheliyaan xubno ka tirsan qaramada midoobay ayaa booqasho ku yimid garowe isagoo la kulmay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ku-xigeenkiisa iyo qaar ka mid a golihiisa wasiirada madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in james swon iyo wafdigiisa ay ka wada hadleen dhinacyo kala duwan waxaan maanta soo booqday wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya iyo wafdi ka socday runtii waxaan uga mahad celinaynaa safarka uu garoob ku yimi waxaan iswadaarsanay wadahadal dhinacyo badan taabanayay dhinaca amniga dhinaca siyaasadda iyo dhinaca horumarka iyo dhinaca niyooda waxaan ku faraxsanahay sida wanaagsan mutada dheer ee furan ee loo wada hadlay waxaan rajaynayaa in kulankaasi uu kasoo bixi doono wada shaqaynta dhinaca u n-ka iyo puntland oo sii xogaysta iyo arrimaha uu xisaaran yahay ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo amniga ee soomaaliya sidii horumar looga gaari lahaa caqabadaha taagan looga gudbi lahaa runtii waxaan ku faraxsanahay wadahadalladaas inay ahaayeen kuwo waxtar u yeelan doono guud ahaan soomaaliya gaar ahaan puntland waxaan la wadaagnay dareenkeenna iyo aragtideenna waxaan rajaynaynaa insha allah inay ka qayb qaadan doonto sidii uu xal ugu heli lahaa arrimaha muugsan ee soomaaliya soo dhawaaqosa
james swon ayaa isna dhankiisa sheegay arrimaha ay ka wada hadleen puntland president and i discussed his government's continued focus on advancing development priorities and responding effectively to humanitarian needs.
madaxweynaha iyo aniga waxaan ka wada hadalnay sida ay dowladdiisu weli diiradda u saarayso ka shaqaynta waxyaabaha mudnaanta u leh horumarka iyo in si taabagal ahi wax looga qabto baahiyaha bini'aadanimada qaramada midoobey waxa ay kaabaysaa qorshaha horumarinta ee puntland kaas oo isna waafaqsan qorshaha qaran ee horumarinta ee soomaaliya iyo yoolka horumarka waara ee qaramada midoobay waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo sida ay guulaha uga gaareen puntland arrimo badan waxaan kaloo ku ammaanayaa qabashada doorashooyinka dowladaha hoose oo ay wajaheen guddiga doorashooyinka dhammaystirka deegaanada harsanaa waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha guud ahaan ee dalka la dagaalanka al-shabaab iyo doorashooyinka soo wajahan soomaaliya waayadan dambe waxa ay horumar la taaban kara ka samaysay dhinacyo badan welina waxaa hor yaalla caqabado badan oo xal u baahan haddii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay muujiyaan wada shaqayn ay wax badani wajihi karaan xalna ka gaari karaan waxaan xukuumadda madaxweyne deni u sheegay inaan kala shaqayn doono arrimo badan oo horumarinta ah puntland iyo soomaaliyaba nuux muuse birjeeb v o a garowe